in ka badan boqol iyo konton arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday maxadka alimaam shucba ayaa munaasabad qalijimin ah loogu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka maxadka waalidiin bahda waxbarashada iyo bulshada qeybooda kala duwan sheekh daahir xuseen maamulaha maxadka alimaam shucba ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibinaysa xafladda qalinjabinta dufcadii saddexaad ee ka qalinjabinaysa mu'asasatu limaami shucba liltacliimi waltanmiya oo uu cadadkoodu gaaraya ardayda ilaa iyo boqol konton iyo shan arday oo ka kala socda dhammaan qaybaha kala duwan ee mu'asasada aqsaamteedu ay ka kooban tahay hadday tahay qaybta alqiraa'a waalkitaaba hadday tahay qaybta xifdiga qur-aanka kariimka ah hadday tahay qaybta ijaasaadka qur-aanka kariimka ah oo qaar ka mida qiraa'aadkii ardaydu ay ku qaadanayaan iyo qaybta shareecada oo ay jiraan arday ka gudbaya qaybta dugsiga dhexe una gudbaya qaybta dugsiga sare sidoo kale waxaan meesha ka marnay khatmiga qur-aanka kariimka ah oo arday qur-aankii khatimeen xifdigiina u tilaabi doona inta u dhiman idanka ilaahay ayaa ayagana maanta ka mida waxaa halkaa lagu maamuusay qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalijibisay xilligu xilli fitantu ay aad u badan tahay tahay xilliyada noocan oo kale ah ama zamankan qofka inuu qaabilo cilmiga barashadiisa iyo fahamka diinta ilaahay iyo ku dhaqankeeda waa cibaado cibaadada lala yimaado awqaatulfitanna way ka fadli badan tahay cibaadada waqtiyada kale lala yimaado nebigu sala allahu calayh wasalama fii xadiidi macqil bin yasaar wuxuu yidhaahday alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya cibaadada la cibaadaysto waqtiga fitantu iyo dilalku ay badan yihiin iyo dhibaatooyinka waxay la mid tahay anoo laysoo hijrooday bay la mid tahay buuri nebigu sala allahu calayh wasalam nicmadaasi marka waa in ilaahay looga shukriyo subxaanahu wa tacala annagana in shaa allahu tacaala wanaagga meesha ka muuqda waan taageersannahay waana ku faraxsannahay waxaana rajaynaynaa in shaa allahu tacaala mu'asasadan oo mu'asasat alimaam shucba horumar ayaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala waalidkana waxaan ku dardaarminaynaa haddii ilaahay idmo dadaalkii ay soo bilaabeen inay sii joogteeyaan oo meel cidla aan looga tegin ilaa qiraa'aadka dhan ardada ay dhammaystaan juhdigii socday in lagu bixiyo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam aad ayuu u ammaanay dadka qur-aanka barta haddana dadka sii bara marka xafladda wakhtigeedu waa dheeraaday waxaan jeclaa lahaa in hal arrinah wax laga beddelo ama saamaynteeda la helo sida dugsiyada qur'aanka xufaaddu uga soo baxdo iyo tirada macallimiinta qur'aanka dadka barahu maaragta keeni maayaan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn qur-aanka dugsiyada qur-aanka lagu dhigo dadka qur-aanka ku xifdiyahay aaday u badan yihiin haddaad fiirido macallimiinta qur-aanka dhigana in badanoo ka mida boqolkiiba in badan waa gobolladay ka yimaadaan waa garalahay marka meesha iska qabalaadahay cilmiga sharciga ee la barto waxaa ugu horreeya waa qofka inuu qur-aan kariimkaa barto oo uu farta uu barto dadka hadda farta ka soo gudbay waxay waddadeedii hayaan qur-aan kariimka inay xafidaan dhallinyarada waxaan ku boorinaynaa in aysan nasannin ilaa kuwa ayaga ka horreeya martabada ay gaareen ay gaaraan kuwa hadda qur-aanka bilaabaya berri idinkana sidaan oo kale idinkugu xafladaynayaa sidaan oo kale ayaa xaflada idinkugu dhigayaa qur-aanka a ku dhammaysaan waa laydin abaalmarinayaa waalidkiin macallimiinta culummada dadka isu imaanaya adinka daraaddeeda isu imaanaya mu'asasatu alimaam shucba waa madraso runtii sida muuqaalkeeda iyo midhaheeda ka muuqda ummadda macno weyn ugu fadhisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey hadafkii sare oo ay u socdeen iyo khidmadii iyo adeegay ummadda u hayeen ummaddana maanta waalid kasta waxaa welwal ku haaya carruurka u dhalay iyo midka uu waalid kale u yahay awowe u yahay oo ku dhex nool caalam asaga dhami een, hal tuulo isugu yimid oo ardagu xumaanta ka dhacda adduunka aakhirkiisa uu daqiiqada ku heli karo wadnahay farta ku hayaan ciddii la tarbiyaysa ama kala qayb qaadata abaal bay u hayaan ducana waa u hayaan marka mu'asasatu imaam shucba waxay mudan tahay in loo duceeyo dufcadan ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisa maxadka ee dhammaysay qur-aanka kariimka tan iyo markii la aasaasay maxadka alimaamu shucba